بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آية الله بقلية السغالية الله أعتمين وكبر عظيم وسورة البقرة وبقل يسغالية الله وعين كدح جرني آياته كورميي guurka iyo furiinka iyo soo ceshiga iyo axkaamta la xidhiidha inuu guurka inuu yahay furiinku marka laga fursan waayo wax mubaaxa inuu yahay bannaan baynu soo aragnay mashruucah oo sida kaniisadu sheegaysa mamnuuc aan ahayn waxaa kale oo aynu soo aragnay in dee lawaaxiq uu yeelanayo furiinkaas waxyaabo raacaya waxyaabahaasoo uu ka mid ahaa cidda tirsi an tactada almar'a almudallaqa sida ay gabadhu u ciddo tirsanayso marka la furana ama xaaladeedu siday tahayna marar horeynu soo xusnay mar ciddaba ma leh oo waa marka iyadoo lala aqalgelin la furo famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha يا أيها الذين آمنوا إذا بلغ إذا نكحتم المؤمنات ثم بلغتموهن من قبل أن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها marka hablihii guursataan ama dumarkii dabeetana furtaan idinkoon la aqal gelin cadadbax kuma lihidin cadadbax loo tirinayaa markaa ma jiro taasi waxay khilaafsantahay tii laga dhintay iyadoo lala aqalgelin haddii laga dhinto cadadbax iyo asayba waa lagu leeyay faariqa ogaada waa macruuf haddii laakiin ay tahay daatu laqraa mid lala aqalgalay oo caadada hesha oo weli dhalaysa waa inay saddex jeer ciddo tirsato alaaata quru waynu soo aragnay iyadaana loo cuskanaya haddii aanay lahaynba caadadiio ay qof weynta waa saddex bilood ama ay qof yarba tahay aan weli helin suuratu alaaq baa taana ka akhriyi karaysa wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhur wallaahi lam yaxidun ta aan weli xaydkii gaarin iyo tii ka quusatay waa saddex bilood saddex dhiig maaha way kala yaraan karaan farqi baa udhaxayn kara macnaha haddii markaa ay xaamila tahay oo uur ay leedahay iyadana tactadu biwadci alxaml hadadbaxeedu waa inay umusho taasay ku ciddo tirsanaysa wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun sida ilaahay aayaddaa u ku sheegay sidaasa faariqaasaa jira ilaa lix qaybood bay noqdeen shan ciddo tirsanaya midaan cadadbaxba lawadahay waana arrin dee runtii dadka muslimiinta inay ogaadaanaysa oo diintooda de iyo nasabkoodii iyo xalaashii iyo xaraamtiiba ayaa kaga xidhan markaa qofkii mas-uulka ahaa dadkay xigtadiisa ahaa bay soo maraysaa waxaan in wax badan ka ogaado wey guurka iyo usluubka fiicane alla uu u ogol yahay macnaa waxaa leeay dalaaqa furiinka iyo usluubkiisa ugu roona ilaahay ogol yahay buu ka warramay halka ilaahay wuxuu hi adalaaqu marataani furiinku waa laba jeer fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan ama waa haysasho wanaagsan ama waa siidayn wanaagsan walaa yaxilu lakum raggii ow idinma xalaal ahaa an taakuduu inaa qaadataan mima aataytumuuhunna shay-an wixii aada siiseen inaad wax ka falliirataan ka garoocataan ma bannaana markaad furaysaan inaad wax ka qaadataan ilaa an yakhaafa inay cabsadaan labadii isqabay mooyaane maxay ka cabsanayaan anlaa yuqiima xuduud allah ilaahay xeerarkiisi iyo nidaamkiisii inay oogi kari waayaan ayay ka walaaceen markaas oo kale dalqad iibsigii baa bannaanoo fain khiftum buu ilaahay madaxdii iyo mas-uuliintii iyo xigtadii dumarka haddaad tihiin haddaa ka cabsataan ka walaacdaan allaa yuqiima xuduud allah ilaahay nidaamkiisa inaanay fulinaynin labadan isqabaa falaa junaaxa calayhima dembi dushooda ma ahanin labadan isqabaa fii ma ftadat bih waxa ay isku furato ee dalqadeeda ay ku iibsatee dunyaaha ay bixiso tilka xuduudullah taasi waa xeerarkii alleh falaa tactaduuha ha tallaabina waman yatacadda xuduud allah ilaahay xeerkiisa cidda gudubta fa ulaaika hum aalimuun kuwaas waa dulmi falaya marka intaasay ka warantay aayaddani aalaaqu marataani meeshaas tacriif bay faa'iideynaysa khaasa furiinka ay suuragal tahay in soo ceshi uu ka dambeeyo waa laba jeer furiinka ay suuroobayso kadib inuu yimaado soo ceshi waa laba furiinka aanay suuroobaynin in soo ceshi laga dambaysiiyana waa saddex weeye macnaheedu oo kaana waxaa tusinaya fain dallaqahaaba aayadda dambe ka bilaabmayso fain dallaqahaa hadduu furo ninkii labada jeere hore furay fain dallaqahaa hadduu mar saddexaad furay aayadda soo socotaa sheegaysa laakiin adalaaqu marataani dalaaqa siduu mashruuca ku yahay waa laba jeer sida lagu soo ceshan karaa waa laba jeer intaa la idhaahdo wey oo imikuu furay oo sideedaba waxaa la diidaya inuu mar qura qofku wada furo alqabaha waa xaraan iyaduna waa xaraan buu ku dhacaya qof haduudaa heblaayo hebelay saddexdii baad iga ti xaaraan buu ku dhacay la iskuma khilaafsana taa leanna wuxuu khilaafay qowla allahi tacaala adalaaqu marataan nebiguna calayhi salaatu wasalaam mar nin arrintan oo kale ay ka dhacday waxa uu lahaa an yustahza'u biaayaati illaahi wa ana bayna adhurikum ma anigoo idin dhex jooga ayaa aayadihii ilaahay lagu dheeldheelaya macnaha wuxuu noqonayaa ku dheeldheelka aayaduhu iyadoon sidii ay ahaayeen loo raacin siduu ilaahay u jideeya haddii loo raaci waayo macnaheedu waa istihzaa marka dhaqankan soomaalida ee ag ninku markuu gabadha furaya inuu saddexda israaciyaa waa waa waxoodii xilka lahaa wey ee dabeetana maxlalkana lagu sii xigsiinayo booshaaqaasaa inagu badan la baxsi horeeyey dhabargaraac miyuu ahaa qafaalkaasi wuu horeeyey saddexna waa loogu xigsiiyey maxlalna waa lagu xigsiiyey bal adigu waa ka war wixii oo dhami markaa geelqaadkii unbay imaa dumarqaad isu rogay adibkeeday leedahay marka diin la-aantu ay timaado rifrif badan rifrifdaa badanaya iyo diin yaraanta waxaa markaa culimada muslimiintu ay ku kala tegeen ha furo oo xaaraan ha ahaato saddexda inuu mar wada ridaa suuragal ma tahay in uu soo ceshado mise ma aha taasaa isweydiinayadna kuwayshanka kale waa kaa garanay inuu xaaraan inuu saddexdii wada ridaayo dee nusuustii o dhan baa tilmaamaysa haddaba hadduu saddexdii ugu yeedhiyo oo sabaabo tan yuuskeedii baa baxday horta batee balota maruu ka ciil bax oo uu wada furo saddexdii ma soo noqon karaysaa qiil ma loo helayaa mise waa maya waa masale khilaafkeedu macruuf yahay qofka baalka dalaaqa aada u yaqaana culimaduna ay aada uga doodaan maraajicda dalaaqa ka warantana aada ay u sharxaan oo shinqiidi oo kale kitaabkiisa adwaaul bayaanka masaladaa markuu sharxaya ilaa afartan safxadood ama beyj baa uu kaga warramaya adalaaqu marataani waxay culimadu ka yidhaahdeen marka asxaabtu siday u badan yihiin afarta madhab waa inaanay soo noqonayn sideed daliil bay u keenayaan arrintaa qolyo ka soo horjeedaa jira iyaguna ibnu taymiya ibnu qayim sancaani daawuda daahiri raggaas ka mid yihin oo iyaguna sheegaya in saddexdaa mid laga dhigayo ilaa afar daliil bay soo qaadanayaan in la iska niqaasho oo dabeetana lasoo wada akriyo daliilkana dee wakti bay qaadanaysa saaad ka arkaysa laakiin waa mujmal wuxuunaaynu tilmaamaynaa in masaladu aanay sahlanayn macnaha aimada matbuuca afartaas iyo asxaabtu siday u badan yihiin dhankaasay mareen waaya adalaaqu marataan marka labadaa jeer ay ka dhacdo dalqadii maxaa ku xigay in la gudban qof afadii mar buu furay haddana mar labaad buu furay maxaa ku xigaya labadan arrimooda aayaddu ay sheegtay midun baa kuu bannaan fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan labada imsaaku waa haysasho inaad soo ceshato afadii iyo iyo inaad sii dayso bal adigu waxaad sheegtaa waxa labadaa ka dhexeeya haafan haaf maa nacrif wax labadaa ka dhexeeya lama yaqaan lama garana bimacruufin biixsaanin saasaa ilaahay qeyd buu udhigayaa mar walba soo ceshi faqara maaha iska furid faqara maaha laakiin bimacruufin aw biixsaan saas wey haddii aada soo ceshanaysana macruuf baa loo baahan yahay macruufkuna waa kuu ilaahay sheegay in dumarka lagula dhaqmo wacaashiruuhunna bilmacruuf waa dhaqan wanaagsan waa kelmad kooban oo macno weyn xambaarsan oo galmo iyo gasiin iyo cunno iyo waxaan oo dhan ka dheeraada waa dhaqan dhammaystiran oo wanaagsan oo akhlaaqdiisii iyo anshixii iyo qalbi dhowrkii iyo dareenkii wanaagsanaa iyo farxaddii iyo wixii oo dhan leh bilmacruuf tasriix isaguna waa iska sii dayntii qof weyn dantiisa wuu yaqaanaa hadduu qoyskaa inaanu wadi karayn garto ama dabeecadiisa ha ahaato ama dabeecadeeda ha ahaato ama dabeecadda dadka ka dhow ka agdhow ha ahaato ile mar baa labada qof oo isqabi kara waalidkooduna laku sallida waxa ay noqotaa imaa wa ima inuu waalidka ka tagayo inuu islaanta ka tago sooma dhaca cumar baa soo car ibnu cumar buu habaabsinaya ayaa yidhi dee odaygii wuxuu leeyahy islaanta fur markaa nabigu wuxuu hi aic waalidak dee waalidka aeec maxaa kale islaam wuxuu garanayaa qofkan inaanu wuxuu ku fur leeyahay wax sahlan ahayn oo khayru sharci aan ahayn wax sharci ay tahy marka dabeecadda qaraabada ayaa keeni karta dabeecadda qofka hayntiisaa keeni karta dee duruuftiiba aanay u saamaxayn qofkan inuu wado ama jirkiisa haato ama dhaqaalihiisa haato waa tasriixun biixsaan wey si wanaagsan inuu markaa usii daayo marka ereyada loo isticmaalo furiinka inta qur-aanku uu sheegay bay ka mid tahay aalaaq wاtasriix wاlfiraaq ereyada aw faariquuhun wasarixuuhun lmualaqa aw ialaaq waa erayadaa wey waa furiinkii iyo siideyntii iyo kala dhaqaajintii ereyadaasi waxaa la idhaahdaa waa alfaad sarixatu fi alaaq ereye ku cad weeye furiinka marka haddii ninku gabadhii furo waa laba miduun in sababtu ay xaggiisa tahay iyo in xaggeeda ay tahay haddii xaggiisa ay tahay ama dee qaraabadiisiiya waxa ay tahay mushkiladdu waa kan ilaahay ula hadlo wuxuuhi walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay-an waxbaha ka qaadanina wixii dumarka siiseen leannahu qofkii waa daacad qofkii waajibkiisii uu ka soo baxay laakiin adigaa raaqida oo furiinkii raba sabuu xaggaaga ka timid daraaddeed meherkeedii iyo masruufkeedii iyo ma'wigeedii iyo gurigeedii iyo mutcadeedii wixii xuquuqay lahayd gabadhu markii la furayay waxba lagama qaadanaya marka waana ugu wada shubaa leanna iyada foolka male haddii arrinku xaggeeda uu ka yimi oo raaqibatun fi talaaq iyadoo ay tahay mid jecel furiinka waa kuwa lagu magacaabo almukhtalicaat gabadha doonaysa iyado inay ninkan ka dhaqaajiso sababtu si kasta ha ahaatee markaa waxa bannaan inay iyadu wax bixiso inay iyadu ismaarayso ila iyada sabab la-aan bay furiinkii ku doonaysa hadday sabab ku doonayso waa halkeeda taa horay soo gelaysa laakiin biduuni sabab way dhici kartaa gabadhu inay ninka diido kolkaa iyadu wixii ay lahayda ka tanaasusho ama waxa bixiso islaamku xal taasu iyada uga dhigay markaa dee ha ka dhamaysato afkunyay buur inay gidaarka madaxa la dhicine ha ka dhamaysato ninkii oo ha tidhaahdo warsaa iyo saas weeye dee waxaan doonaya inaad saas kada wakada kada ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah ilaahay xuduuddiisa inay oogi kari waayaan inay ka cabsadaan mooyaane fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah haddaa ka cabsataan inay xuduuddii ilaahay oogi kari waayaanoo kuwani nidaam qoys aanay ilaalin karaynin falaa junaaxa calayhima fii maftadat bi wixii ay isku furatee maala mushkiladii kuma jirto labadooda midba dembi ma haysto markaasoo kale waxa ay leedahay hebelow dee waxaa doonaya inaad ifurto waxa iyo waxaan aynu ku heshiiyey وكان أول خلع في الإسلام خلع امرأة ثابت بن قيس منك ثابت بن قيس دورين سريحة قال سيدي لسو قدقونا تإساق إيه أوريدي سيبا أوريدي سي نبي قوتني عليه الصلاة والسلام صحابية داسي جميلة بنت أبي بنت عبد الله ابن أبي طاع بعض التفاصيل كنت البامة يعني اسم جيد ninkaa la yidhaahdo saabit kuma ceebaynay bay tii diin diintiisa way wanaagsanta oo qof fiican akhlaaqna kuma ceebaynayo laakiin akrahu alkufra fi lislaam waxaan ka nacaya anigoo muslima in aan wax badan qarqariyo ama xaqu laha aan meel kaga kala kaga dhacee loo kala jihee ninkii wuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa cabashadiibuu u sheegay ayuu nebigu u sheego wuxuu dee islaantii saasay kaaga cabanaysaa furiin bay doonaysa kolkaa wuxuu ihi dee beer aan jecelahayo weyn ayaan siiyoon meher uga dhigay yahay celiso kolkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadii ku yidhi maad u celin haabay tii waanu celina halkiibuu ugu dhameeyey ninkiina meherkiisiibuu la noqday iyaduna iyadii baa isla noqotay oo dhaqaajisay saasay ku kala tegeen markaa inaan dee wax sababihi jirin ayaa meesha ay caddaysay riwaayooyinka qaarkood oo laga yaabo malaa inaanu sanadkooda aada u qaweyn laakiin maraajiicda tafsiirka qaarkood ay tilmaamayaan baad xusay in ay maaragtay xagga shaksiyadiisa iyo jamaalkiisa iyo quruxdiisa iyo waxaas yaro qawatay wana wax kasi noqdeen waxa ka muuqanaya aayadoo kale sidii aayaddii horeba aynu ku soo maraynay xigtada inantu in ay saamayn ku leeyihiin xagga guurkeeda gacantana ay ku hayaan oo ilaahay baa yidhi fa in khiftum labadii qofoo qura lalama hadlina qolo kalaa lala hadloo saddexaad oo ah dadkii agtoogayaashaha qaadiyadii iyo kuwii mas-uuliyiinta ka ahaa inanta iyo ayaa lala hadlay allaa yuqiima xuduud allah marka xuduuddani waa xuquuqdii xaqii ninku uu ku lahaabay ka baqday inay fulin kari weydo maadaama bateedkii uu ka xumaaday maadaamay khayraad keentay sii jeedo haddaba fii maftadat bihi marka ay sharxayaan culimadu maalan waxa ay gabadhu nafteeda ku fulanaysa ee ninkan dalqadda ay kaga iibsanaysaa ma wuxuu noqon karaa wixii kolkii hore uu siiyey iyada mise wuxuu noqon karaa wax ka dheeraada labada qowlba way jiraan culimada qaarkood waxa ay leeyihiin gabadhani marka ay ninkan furiinka ka iibsanayso waxay kaga iibsanaysaa wixii horeu siiyey meherkii iyo dahabkii iyo waxyaabahaasu ayuunbaa ay kaga iibsan doonta waxay u daliishanayaan qisadan aynu sheegnay saxiixa ah haabit bnu qays markii gabadhiisa ay dalqada ka iibsanaysay dee beertii horuu siiyey uunbay kaga iibsatay culimada qaarkoodna waxay leeyihiin maya waana laga yarayn karaa wixii hore ee uu siiyey iyada babad bay u celin kartaa waana laga badin karaa waa soo kordhi buu odhan karaa waxaa laga faa'idaysanayaa aayad ilaahay wuxu uhi falaa junaaxa calayhina dembi labadooda ma saara ninkii iyo afadii فيما افتدت به وحي أي اسكفرات لما عينين ده اسم جاء موصول وحا وتلمامية شيء مبهمة أو اسك قرصان وانا عينين marka wixii uun baa layi wax yar iyo wax weyn ba oo waxay ku heshiiyaan isla afkartaan daalacnaatir labada qof waxay isku afkartaan waxaase ku jirin wixii dee ka dheeraada meesha innaga de sidan islaamku ka warramayo labada qof wixii aysa siiyeen ama gabadha la siiye wax ka dheeraada la bixiya oo ah demeerkii iyo maxaanku dhaha bahalkii aan yaradkii iyo gabaatigii iyo xaalkii sadohda iyo kii odayga iyo waxaasaa la bixiya marka kolkii ay inantii isa seegeen ee furiin ay noqotay hadduu idhaahdo hala soo celiyo dee yaradkii iyo gabaatiguba ka war xukunkeeda maxaa odhan doonta kitaabnaba ka heli mayse kitaab aynu ka baadnaynu yaradiiyo gabaadta ka hela ma jiro lanna lama yaqaanaba meher waa la yaqaanaa iyo mutca iyo waxaan kale laakiin laa yucraf haada aw haada labadaa ma garanayn idan markaa in baab kale looga eego bay noqonaysa ilan kolba waaqica jira inuu la jaan qaado weeye qofka faqiiha ah ama muftiga ah idan markaa masaladu waa hiba hiba iyo hadiyad bay noqonaysa oo reerkoodu inanta kol haddii aanay ninkan ka iibsanin oo aanay odhanin inantii radkaa iyo gabaatigaasanu kaaga ibanay oo aan laga gorgortamin kolkii hore ase inantii loo guuriyo inuu yidhi intana waa duco ya waa hibo iyo hadiyad wey markaa arrin nin weyni soo qaado ma aha inuu idhaahdo markaa hala soo toobiyo kumayaalkii doolarma ne waa hibo iyo hadyado shardigeedu waxa weeye iyada in la kala guddoonto ninkaad imika lacag siiso ama kitaabkan siiso ee la dhaqaajiyo waa wixiisiiyo waxaagii maaha haddii aad ka hadhadasho waxa isu kaa raacaya un ceeb iyo caydh labaas ma isu kaa raacaya waxbana heli maysa waad ku ciboobaysa marka taana ha la iska ilaaliyo inanta meherkeedii waxa waa laga wada hadli doonaa laakiin baabkaa kale haddii kala iibsi loo dhigay kolkii horena oo arrintu ay inantan insaadesa ahaydna madaxa wax jiraba maaha taasina waa xaaraan bade qof xor ah in la iibiyaa waa xaaraan iyo in la iibsadaa toona balaa sawirkaasi berigii hore ee hablaha geela laga bixin jiray ee geedka la isu geli jiray ayuu ugu dhowaa sawirka noocaas laakiin imika ma jiro waa baraarujin waa mushkiladaha mujtamaceena haysta walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuuhuna shaya فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نابطنا بقى إلهي وتبرق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إلى هذا وحي المرأة أنك أمر فري وسوع عشري أمر لوات فري وسوع عشري maxaa haray muu haysanine afkiisa muu haysanine haddana wuu sii daldalmayo mar saddexaad buu dhaqaaqay fain dallaqahaa buu lahay hadduu furo markii saddexaad falaa taxilu lahu xalaalu maaha ninkan min bacdu intaa uu dalqada saddexaad furay xataa tankixa jeeray guursato zawjan hayra shay aan isaga ahayn ilaa ay guursato fain dallaqahaa hadduu furo kaad labaada guursaday falaa junaaxa calayhimaa dembi dushooda ma ahaanin ninkii hore iyo gabadha an yataraajaca inaysa soo ceshadaan in dannaa haddii ay yaqiiniyaan ay maleeyaan ama maleeyaan badhaho an yuqiimaa xuduud allah ilaahay nidaamkiisa inay ilaalinayaan wa tilka xuduudullah ilaahay xeerarkiisi iyo nidaamkiisii wey qur'aaniga ah yubayinuhaa liqowmin yaclamuun dad aqoon leh ayuu u cadaynayaa dalaaqu mid waxaa la yidhaha adalaaqu rajci dalaaqa rajciga ah ee soo ceshiguu suurogeliyay midna waxaa la yidhaha adalaaqu albaa'in dalaaqa labada qof ay ku kala go-ayaan dalaaqan u dambeeya waa kii baa'inka ahaa ee aan soo noqon jirin kaa horena kii rajciga ahaa weeye waxa ay ku biirtay soddonkii dumar ahaa ee guurkoodu xaraamta ahaa mar hadduu dalqadihii u dhammeeyey cid kalena aanay soo marin falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan hayra xalaalu maaha ilaa wixii xalaalana ilaahaybaa inoo sheega wixii xaaraanana isagaa inoo sheega aynu ka qaadanaaye meesha xalaali ma jirto ilaa ay nin kala guursato waxa halkaa aynu ka faaidaysanay sida loo odhanayo ninkii hebel wuu guursaday in la odhanayo heblaayana way guursatay soo maha waan guursaday bay odhan kartaa nin baan guursaday dambe nin baa i guursaday iyo nin baan isguursanay iyo nin baan guursaday soo jiidis iyo qaadis waxoo dhami maaha anaa soo kordhiyo isagaa i soo kordhiyo waanu iskordhisanay waanu isguursanay guursigu ilaa kanna waa lasoo guuriyey meel cidlaa u taagnaaye kanna waa lasoo guuriyey markaasay meel isugu yimaadeen markay isguursadeen awaa raritaan kana waa lasoo raray kana waa lasoo raray waay ilaahay baa sidaa macnaha laga fahmo waxa hi xataa tankixa jeera iyadu guursato laanna wuxuu doonaya inbay iyana doonaysa اه baahidii jinsiga ahayd iyo qoysa iyo inuu aqalabisa iyo mustaqbal iyo ubad iyo ajri iyo intuu isba doonaya in laag bay doonaysa isagaa keligii mashruuc wada waa la wada wadaaya waaya waxa labaadoo aynu ka faa'idaysana ayadda fiqhiyan in guurkan dambe waana siduu nebigu caddaynaya calayhi salaatu wasalaam uu noqdo guur khiyaara oo ninkan dambe guursanaya waa inuu mid ikhtiyaarkiisa u guursadaya nikaaxa raqda nikaaxa ay isku jecel yihiinoo ay isguursanayaan si caadi ah mid caadi ah oo miyir qaba waa inuu yahay haddii arrintu ay noqoto wixii la odhan jiray maxlalka waxaa la yidhaha almuxallil ayaa la yidhaha xagga carabiga ama sharciga islamadaduna maxlal bay u taqaanaa maxlalkaasi meesha wuu ka baxay isagu yaan dadka la kharibin oo aan abtirsiimada iyo usrada laga waswaasinin ummadda ibnu cumar buu nin weydiiyaya wuxuu idhi ma banaano maxlalkaasi kunaa nacuduhu fii cahdi rasuuli illaahi safaxa waktigii nebiga maxlalkaas sinuun baanu ku tirin jirnay sinun nebiguna u nacdalay lacana allahu lmuxallila walmuxallala lahu dad dhowrahoo u nacdalay buu ku daray ka wax maxlalaya iyo ka loo maxlalaya labadaba allaha nacdalo ummaddii bay kharibeen waxa uu kalau saddexaadu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma idinka warrama ataysa almustacaar orgaca la soo ammaanaystay waa maxlal muxallilka kaa wax maxlalaya waa orgac la soo ammaanaystay orgac baynu naqaano sumal baynu naqaano awr baynu naqaanay qoob loo kaxaysta ee maxaad u malaynaysaa nin isagana la faruxo qoob loo kaxaysta aad doodhi badan waa khatar cadiim wey macnaha qofkii qiirada lahaa wax ka suurooba maaha kan wax loo maxlalaya iyo ka wax maxlalaya iyo reerka wax la maxlalaya dad qiiro lahoo damiir lahoo wanaagsan wax ka suurooba maaha waaya kaa markaa xukunkiisa halkaa baynu iskaga tiirin bacdulmadaahib baa waxay qabaan caqadka dhexdiisa haddaan lagu sheegin oo shardi aan laga dhigin markii wax la meherinayn hoostana ha la yskaga soo ogaadee inuu noqon karo wax jaais laakiin dee jawaabtu waxa ay tahay ilaahay quluubtu eegaa in allaha yandur ilaa quluubikum ilaahay qalbigiinu eegaya inama alacmaalu binniyaat camalada waxaa laga tixgelinaya niyada alumuuru bimaqaasidiha arrimaha ujeedadaa laga tixgelinaya maaha daahirka laakiin ujeedadaa lagu xisaabtamaya marka ilaahay lagama hoos tuso kolkaa wax meherinaysaan ee waxadoodinaysaan iyo kolkaas soo heshiinayseen eed lahayd caawa unbu arrinkaasi ku egyahay berito waa ii furoo dabaday banaanka kolkaa waaya marka iyaa iskaga kaa khaldamin damaairtue fa in dallaqahaada horena waa ninkii hore fa in dallaqahaada dambena waa ninkii labaad waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh baa nin furayoo dalqadii buu u dhameeyey kolkaasay nin dambe guursatay nebigay u cabatay calayhi salaatu wasalaam macnaa shardigani waxa uu tilmaamayaa markan ilaahay uhi xataa tankixa zawjan kayra nikaaxaasi waa galma wey maaha meherin qura waa lagu ciqaabaya qofkani qof idab daran bu ahaa ninkii markii hore wax furay dalqad baa la siiyo tun labaad baa la siiyo tun saddexaad wixii oo dhan mu haysanina waa kan sarifay siduu turb ciyaaray ayuu saa u daadiyey marka waa lagu cuqubay kan dambe waa inuu mehersadaa shuruuday leedahay kow meherku waa inuu xala meher sharciya yahay waa aan faasid ahayn galma waa inay jirtaa waa inay ka cadadbaxdaa ka dambe nikaaxu raqba waa inuu yahay maxlal aanu ahayn shuruudaha shantaabaa loo doonaya nikaaxu waa inuu caadi yahay kow ma horta waxaad tidhaahdaa ka hore waa inay ka cadadbaxdaa markuu ka dambe guursanayo ilaa ciddo dhexdii nikaax ma ansahay nikaaxu waa inuu nikaax caadiya yahay nikaax sharciya waa inuu yahay galma waa inay jirtaa ka dambe waa inay ka cadadbaxdaa shuruudahaasoo dhan kolka la helo ayay kii hore xalaal noqonaysa marka xataa tankixa nikaaxa ereygana baa marna galmada lagu sheegaa marna meherinta labadaba loo isticmaala marka waa kii duquulka ahaa maanta taana waxaa bayaaminaya xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiyadaasi ay u timid ay tidhi ninkii hebel baay furay haddana hebel baay guursaday markaa waxbay ka sheegtayoo arrinkiisuna caadi maha kan dambebay waxbay sheeg sheegtay asraar hoose ah kolkaasaa uu nebigu yimi waxaad doonaysaa ninkii hore inaad ku noqoto kolkaasay tidhi haa kolkaa wuxuu ihi maya ilaa galma ay dhacdo kii hore xalaal u noqon maysa mar dambey soo noqotoo waxay tidhi haa way jirtaa galmadii oo samaynay mar dambey soo noqotoo samaynay bay tii kolkii horena inaanay galma jirin bay sawirka u dhegaysay markaa dee wuu ka fashilmay barnaamijkii hore wadanta sababtii baan jirin macnaha ay ku eraysay ka dambe cumuma xadiidka waxaa laga qaatay in dukuulku laga maarmayo fain dalaqahaana waa furiinkii ka dambe falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in danna an yuqiima xuduud allah wa tilka xuduud ullahi yubayinhaa liqowmin yaclamuun marka laakiin waktigeennan adeegta runtii aad ba ishkaal badan baa jira oo dadka diinyaraanta iyo leexleexadka ayaa wax badan oo laga wiswiso ayaa dadkii ku batay nin marka uu marqaamo iyo markuu qaadiraysan yahay iyo markuu cadhaysan yahay iyo markuu diinta caayayo waxoo dhanba wada furiin isu raacinaya markuu u cadhadaba daqadu furaya marka uu u cadhadaba diinteeda u caayaya haddana wadaad buu tegay haddana wadaad buu tegay haddana miyaanay dhammaanayda sagaal jeeroo min min intaasoo sanadoodoo kala duwana ayuu qofkii furaya marka waxbaa ku daalin oo caruur badan baa jirtay kadaa baa jiray iyo way isdoonayeen waxbaa ku daalin sharciga ha loo eego qofkan inuu xalaal yeelin kara sharciga si wanaagsan ha loogu eego wadaadoo dhammina wax ma soo celiyo oo baasan baabu dalaaqu dee waad arkaysaa inta faraarood iyo tashacuka ama masalooyinkiisu siday u baahsan yihiin baababka isaga iyo dhaxalka iyo ugu adag bay ka mid yihiin waxaa kaloo u baahan yahay qofka masalada eegaya inuu xalaal miirto qofka dee sharcigan eegaya waa inuu qof xalaal miiranaya haddii kale intaa wuxuu i wadaadow garacaana dhalin yaan lagu qabsan macneed waxa wey qofkii hadduu fatwo qalada dhiibo de ilmaha garaca ah meeshaa ka soo baxa ismigiisa iyo dembigiisa uweyn isagaa yeelanaya isagaa yeelanaya wadaadkiiba markaa xoqanaya oo isaguba mijintiila markaa tidhaahdo shantaa boqola kun qaado oo bal xaaskii qiil u eeg waa kaa dee kitaabada gujiyey waxaa waa khatar cadiim marka warac baa loo bahanya warac qofka masalada aad magan uga noqonayso kama liito qofka qasnada bakhaarka u dhiibanayso qofka qasnada bakhaarka loo dhiibanaya ama businesskaaga iyo xafiiskaaga ammaanaad u eegtaa ugu horeyn ka diintuna waa waa daruuri wey kaasa ka horeynaya iyo nasaq iyo abtirsimada waaya waidaa ballaqtum buu ilaha yidhi markaa furtaan annisaaa dumarkii ragow fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna wakhtigoodii macnaha ku dhowaadaan inay cadad baxaan fa amsikuuhunna bimacruufin si wanaagsan usoo ceshada aw sarixuuhunna bimacruufin ama si fiican da isaga sii daaya walaa tumsikuuhunna dumarkii ha soo ceshanina daraaran waxyeelo iyo eedaad idinkoo eedaadinaya litactaduu si aa u xadgudubtaan waman yafcala daalika qofka faldembiyeedkaa sameeya ee oridii usoo ceshado si uu u kaleedo faqad dalama nafsahu naftiisiibuu meel kaga dhacay walaa tattakhiduu aayaati illaah ilaahay aayadihiisa ha ka dhiganina husuwan wax lagu dheeldheelo wadkuruu xusa nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadu idin siiyey xusa wamaa shayna xusa oo ku camalfala anzala calaykum uu idinku soo dejiyey oo min alkitaabi qur-aanka iyo walxikmati sunnaha nebigaa kuwaana ku camalfala xusitaankoodu waa ku camalfalkooda yacidukum bihi arrimahaa ilaahay uu soo sheegu idinku waaninaya waataquu allah ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha bikulli shayin caliim wax walba inuu ilaahay ogsoon yahay oo xoggaar uu yahay oo waxba ka qarsoomay marka de waxaad arkaysaa arrinkani arrin iimaanka qofka iyo aakhiradiisa mid la xidhiidha inuu yahay inta arimood ee ilaahay uu ku celcelinayo bal aayad dhexdeeda iyo aakhirkeeda waxaad arkaysaa wacdiga iyo waciidka iyo tahdiidka iyo tarkiibka ayaad arkaysaa faamsikuhuna bimacruuf aw sarixuhuna bimacruuf walaa tumsikuuna diraaran litactaduu waman yafcal dalika faqad dalama nafsa walaa tattakhiduu aayaati illahi husuwan wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzla calaykum min alkitaabi walxikma yacidukum bih waataquu allah waclamuu ana allaha bikulli shayin caliim aayaddu intay axkaam sheegayso waxa ka badan inta ay insaanka qalbigiisa dhaqaajinaysay dareen gelinaysay soo jeedinayso ayaa ka badan marka arrinta qoysku heerkaasay gaadhsiisan tahay xagga sharciga qur-aankuna saasuu u qiimeeyey wax sahlan oo lagu dheeldheeri karo baahi lagu gudan karo oo intoo la kala muraadsado uun dabeetana madaxa laysla dhacaya maaha arrinku taa waa ka duwan yahay diin ilaahay baa rabbi uu ka dhigay qoyskan la dhisaya iyo ilaalinta xuquuqdiisa iyo ubadka iyo sharcigoo sidiisa loo raacay iyo waa diin ilaahay walaa tattakiduu aayaati illaahi huswa nebigaa fasiray markii ninkani si aan sharci ahayn uu aafadiisii u furay wuxuu ku yidhi ayustahzaw biaayaati illahi waana bayna abhurikum aayaadkii ilaahay ma wax lagu dheeldheelo lagu jeesjeeso ayaa ka dhigteen anigoon dhimanba oo idin dhex jooga markastoon diinta la raacin ku dheeldheelka kitaabku inaad cagaha ku laadood kor u tuurto oo aad ku ciyaarto maaha laakiin waa waa fudaysiga iyo wixii loogu talagalood ka baydhow taasaa istihzaaga waa ka marka dumarkii furtaan ee ay gaaraan ajashoodii soo ceshada si wanaagsan ama sii daaya si wanaagsan hadday ajashii gaadho ajashani waa waktigii cadadbaxaysa waktigaa cadadbaxaysa hadday gabadhii gaadho dee suuragal maaha soo cesho sidaa daraaddeed baa mufasiriintu ay isku waafaqsayiin qowlka odhanaya faidaa faidaa dallaqtum nisaa fabalaqna ajalahuna faqaarabna ajalahuna waktigaa cadadbaxaysa ay ku dhowaadaan oo aanu dhammaanin waktigii labadaa arrimood baa kuu furan imsaak imsaak waa inaad haysato gabadhii aad soo ceshato iyo tasriix aw sarixuhuna bimacruuf si wanaagsan inuu furo si wanaagsan ufuriddu laba siyoodba waa suuragal inuu iska daayo oo aanu soo ceshan markay cadadbaxdo way iska tegi iyo inuu iyada oo weli aan cadadbixinba dalqad labaad u raaciyo oo taasina macnaheedu waxa weeye gabadha ciddatu rajciya ku jirta waxyaabaha ay tallaqaba ka shabahay ka mid tahay in dalaaqu haleelo oo iyadoo aan weli cadadbixin wuu furi karaa laakiin hadday cadadbaxdo soo ceshino ma jiro furiinna ma jiro dadkan ilaahay wuu yaqaanaa iyo dacafadooda badan iyo damiirka dadku sida uu u liibto waxaanoo waalaahayna waxay u badan yihin dee ilaahay baa ina yaqaane waktiyadani waa waktiyo iska xasaasiya xagga dadkooda marka dadka la eego oo labada qof sidan ay kolka hore arooskooda iyo jacaylkooda iyo loogu hanwan yahay aad arkaysa intaasoo koofiyadle iyo intaasoo gamboolaya ay isugu imanayso loogu dadaalayo ee adduunka badan loogu bixinayo iyo kharashka badan hilgacalkaa badan sidaa uu jiro kolka hore ayaa kolka wixii kala lumaana cadho badan ay u timaadaa labadii qof baa cadhoonaya labadii qoys baa cadhoonaya saaxiibadii baa cadhoonaya dacayd badan baa imanaysa waxaasoo xiisadabaa ilaahay u ogsoon yahay sidan bustayntan badana dadkii ilaahay u dejinayo waa xikmadahay ka mid tahay walaa tumsikuhunna duraaran litactaduu ha soo ceshanina idinkoo dumarkii dhibaya si ay ugu xadgudubtaan xuquuqdooda iyo ay dhicin taas sidii carabta berigii hore ay odhan jireen may jirin saddex dalqabood berigii hore ee wax iska daba furan bay markaa ninkuu furayaa dabeetana wuu soo ceshanaya saasuu ku wadaya waa silcin wuu silcinaya taasiya dhicin wadkuruu nicmat allahi calaykum ilaahay nicmadiisana xusa nicmadana waa taguurka waa taguurka weeye waayo nicmada dee aayaadku ay ka soo warramayeen baa iyada ahayd oo qofku inuu helo duunyo dee haddaanu reerna ka samaynayn ubadna ka dhalaynin cidina ka dhexlaynin macno buuran ma leh duunyadii haddii bisadaha iyo ayduun ay qaadanayaan sidan dee gaaladu yeelan wax macnaa ma leh marka waxa dhadhanka u samaynaya ayaa ah inuu qofkii dad ku tacbayo oo uu ka gursanayo oo ka raaxaysanayo waa nicmo ilaahay saasaana qur-aanku uu ku tilmaamay wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha litaskunuu ilayha aadamna markii ilaahay uu ka warramaya xaa wuxuu hi liyaskuna ilayha si uu heshado awheweyn wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikm kitaabka iyo xikmaduna waa isku dhow yihiinuuna waa qur-aanka iyo axkaamta ku jirta ama waa qur-aanka iyo sunnaha nebiga ee kulli faaqan ee sharxaya marka axkaam badan baa dee kolley aayaadku ay leeyihiin inaha baa ah waxyaabaha aada inoogu muuqanaya qaala allahu tacaala والوالدات هويوينكي آيات صدح هي صدنة أما اللبية صدن لا بقلية اللبية صدن هي من هروسي تعال والوالدات هويوينكي يرضعن ويشخصيان أولادهن أبكور حولين كاملين لبطن هذا ما يسترى لمن بيتاس أسقنا تعيد ama qof araada doona an yutima radaaca nuugmada inuu ubadka u dhammaystiro wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay waxa dushiisa ah risquhunna wa kiswatuhunna biilkooda iyo dharkooda dumarka bilmacruufi si wanaagsan waa inuu usiiya hooyadaa wax jaqsiinaysa laa tukallafu nafsun nafna la mashaqayn maayo oo la saari maayo ilaa wuscahaa wixii ay karta mooyaane laa tudaara yaan la dhibin waalidatun tu wax dhashay hooyadii weeyaane biwaladihaa ilmaheeda yaan lagu dhibin islaamta ah walaa mawluudun lahu kii wax loo dhalayna yaan lagu kadeedin waa odaygiie biwaladihi ilmihiisa wa cala alwaaris kii wax dhexlayay ee kan dhintay dhexlayay dushiisa waxa ah milu daalika intaa saaran aabbaha in la-eg iyo xuquuqdaasaa lagu leeyahay fain araadaa fisaalanka guri hadday doonaan inay ka guriyaan aabihii iyo hooyadii ilmihii can taraadin minhumaa iyagoo ka raalliya wa tashaawurin kala tashaday falaa junaaxa calayhimaa dembi ma haysto wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad la nuugma raadsataan ilmihii yaraada an tastardicuu awlaadakum ubadkiina inaa islaan jaksiise u raadisaan haddaad doontaan falaa junaaxa calaykum dembi dushiina ma ahaanin idaa sallamtum marka aad qadintaan maa aataytum wixii aad siiseen wixii aad siin lahaydeen dumarkaa bilmacruufi si wanaagsan markaa ugu qadintaan waataquu llaha rabbi ka cabsada waaclamuu ogaada ana allaha bimaa tacmaluuna basiir ilaahay inuu arkayo waxaad samaynaysaan oo waxba ka qarsoomay mid hagaagsanayo iyo mid wax malluuqayo kharibaya waxa iska macruuf ah labada qof marka ay had iyo jeer isfuraan ay kala tagaan inta badan inuu jiro uba ayaa jira marka ilaaha boqorka ahi wuu naxariis badan yahay ninka wuuga naxariis badan yahay gabadhiisa macnaa ninku gabadhiisa wuu naxariis badan yahay haddana ilaahay uga sii naxariis badan gabadhu ninkeeda way jecesha way u naxariis badanta ilaahay baa uga sii naxariis badan taasina waa ta keentay labadoodii inuu isu dardaarmo waalidku ubadkiisa wuu u naxariis badan yahay ilaahay baa uga sii naxariis badano waaba kan u dardaarmayaba kan loo dardaarmaya waxaanoo nidaam iyo axkaam iyo xuquuqa loo sheegaya waa waalidkii yaa loo dardaarmaya ubadkiisa waalidkuna wuxuuba marka hore iskaga sii buuxsan yahayda jacaylka ilmihiisa iyo inuu unaxariisto ayaau iska buuxsan yahay haddana ilaahay boqorkaa wuu sii dardaarmaya ilaaha saa u wanaagsan mid sharci iyo nidaam dad siiya cid walba cidda kale uga naxariis badan fallaahu wlaa bihima ilaahay baa cid walba kaa xiga ilaaha boqorka ah marka xikmadda keentay dardaarankan taasi waa ka kow waa karatu raxmat illaah cala alcibaad kullihim waxa labaadoo xikmad ah in had iyo jeer marka xiisadani ay timaado ubadka laisku riixriixo sooma dhacdo oo iyadii iyo isagiiba ubadkii yaryaraa ee ay dhaleen oo ay ku golaaftamaan oo iyaduna ilaa kii mujada ahaa ee xoolka ku jira ay tuurto dabeetana ay bidho oo ay cararto caruurtiisa nee caruurtiisa udhig iyo caruurtiisaan udhigi iyo waan kuu dhigi munaawaraadkii halkaa noqda isagiina uu yidhaahdo uun waa sida imika in badan la arke waan furayaa laakiin caruurta iy wax igu weydiini caruurta waxay igu weydiisa ayuu jiri iyadoo ha isu qabta nafteeda iyo caruurteeda halkaasuma ka baxaya isna markaa golaaftan kale ayuu keenayoo kasii daran bakeediyo wuxuu rabaa xaqii ubadku uu ku lahaa inuu tuuro marka uu leeyahy biil iyo iweydiinin wuxuu isku xidhayaa biilkii caruurtiisa inuu biiliya ay fara lahayd iyo warqadeeda ku tafargaraynaya markuu arkay inay iyadu warqada doonayso dabeedna waxay kalifaysaa iyadii xigtadeeda inay idhaahdaan daa waxna weydiin mayne eh meeshuu doonaya ha ka dhacee walba waxba muu keeni jirine warqaduuna inanta looga qaado mayna soo martaayo waa masale macruufa wey oo mushkiladeeda runtii leh marka ubadkii maadaam goolaaftan kaa badani uu ku dhacayo iyo jiijiidkaa iyo rafaadkaasi dardaarankan baa ilaahay uu bixiyey waajibaadkan buu bixiyey xuquuqdan buu ratibay aabbihiina mid baa la saaray islaantiina mid baa la saaray labadooduna waxbaa ka dhaxeeya ka kaalintiisa gudan waaya ayaa markaa eeddu ay ku caddo maxkamaddu ay haysataa waxaa kaloo ka muuqanaya aayadda maslaxaad ilaahay uu maslaxayo hooyooyinkii iyo aabbayaashii waa dareengelin waa shucuurkoodii iyo caatifadoodii cadhadu ay tagsiisay oo lasoo celinayo waalmudallaqaatu muu odhanin ilaahay ilaa way ku soo socotay eraygu saasuu ku soo socday wlmualaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaq ereyga alaaqaa soo socday marka cibaaradu waxay keeni lahay in la idhaahdo wlmualaqaatu yurdicna wlaadahun oryaha la faray ubaad kaa jaqsiiyeen laakiin cibaarada imika maxay udhigantay wlwaalidaat hooyooyinkii wey islaantii hooyada ahayd ilaan ninkan bay kala tegeena caruurta may kala tegin ninkan hadday isfureen kala ajibnebi bay noqdeena caruurta hooye u tahay waa kuweydii soomaa marka lafdigu macnaha latiifkee uu bixinaya kaas hooyooyinkii hooyadii ubadka tii hooyada u ahayd ha jaqsiiso ficilkan yurdicna waa ficil mudaaric oo siiqat alkhabar u yaala laakiin macnihiisu waa inshaa macno waraamid ahaan buu u yaalaa yurdicna awlaadahuna ubadkooday jaqsiyaan ayuu u yaalaa ereygu laakiin marka la eego fii cilmi lbalaaq macnihiisu waxa weeyaan inuu amar amar ahaan u yaalo xagga macno ahaan maxalkiisa oo laydhaa yurdicna awlaadahun ubadka ha jaqsiiyeen way jaqsiyaan ha jaqsiiyeen oo haddana maxaa loo cabiray oo amarkan ilaahay uu bixin waayo oo habkan warka iyo khabarkaa ugu dhigay kanaaba sii xeel dheer bay leeyihin qolamada macrifada ule cilmi albalaaq iyo luqa alcarabiya waxa weeye munaasibba maaha inay ka tagaane hooyada miyirka qabtee ubadkan dhashay caado waxa u ah yurdicna awlaadahunna caruurtooday jaqsiiyaan hooyada hooye ah ti waalatay lama sheegin yurdicna awlaadahuna caruurtooday jaqsiiyaan naxariistoodaa taa keenaysa haba la fure waa macnaa latiifkaahu bixinaya khabarkaas waxaa kaleaynu ka faaidaysanaynaa xawlayni kaamilayni laba sanoo dhamaystiran ba hadda xawlayni oo qura ilahay kuma dayn kaamilayni buu raaciy waa waktiga ay ugu fiican tahay nuugmadu ilaa heerkaa in la gaadhsiiyo ayay u wanaagsan tahay nuugmadu jaqsiinta caruurta la jaqsiinaya waxaa kale oo markaas laga fahmayaa qaybta dambe aayadda liman araada an yutima radaaca labada sano in la dhammaystira inaanay waajib ahayn waayo ilaahay wuxuu uhi waa qofkii ciddii doonaysa inay ubadka nuugmada u dhammaystirto oy u buurgaraysay u hagaajiso ciddaasaa laba sano uga dhigaysa marka intaas waxay ka furanta ilaa laba sano in la gaadhsiiyaa faral maaha laakiin maxaa farala in la jaqsiyaa faral ah yay faral ku tahay hooyadii bay ku tahay yurdicna dee waa inaga amar ku macnaynay ha jaqsiiso waa amar wey weligiiba odaygu ha furo weligiiba waxyuu siin laakiin iyada faral bay ku tahay sunnad maaha inay labadaas sano gaadhsiisana waa sida sii fiican waana arrin runtii loo bogayoo beryii hore masaasada iyo koob in wax lagu siiyo iyo xanaanada in ilmaha la geeyo hooyada laga qaaday iyo waxaasoo dhami caalamka horumarka sheegtay caad u ahaa innaguna waktiyadaynu yaro reer magaalownay waa ti aynu soo waaridnay ee dumarku iska badsadeen taa ilmihiin markay hooyada umusho xanaanaa la geyn jiro dabeetana inagu heerkaa maynaan gaadhin laakiin naaska hooyada inaan ihtimaam la siin jirin baa badnayd laakiin sidaa qur-aanku uu sheegay macnawiyaadka ilmaha iyo maadiyaadkiisa macnaha koriinkiisa iyo maskaxdiisa iyo naxariistiisa iyo intaba waa waxa ay u tahay runtii mid weyn waana mid cilmiyan markaan loo eegin curfiyan iska macruufa buu ahaa curfi ahaan caada ahaan macruuf buu ahaa carabtu had iyo jeer dadka isku sii umay qiimayn jirin waktiyada dagaalka qofka ilmihii hooyadii jaqeeyo ka laga guriyey waxaa la odhan jiray hebel dheeraad buu leeyahay hawsha adkaysinkeeda iyo geesinimada iyo salabat ibnul akwac buu ahaa baan filaya saxaabi mar geel la qaaday madiine agteeda ayaa geeliibuu ka daba gurmaday keligii warmo badanna wuu sitaa cadowgii buu shiidaya ayuu warmihii ku ganaya markaasaa wuxuu leeyahy ana bnu laqwac alyawma yawma rudda anigu waa u dhaadanaya ninkaas wuxuu leeyahay salamatu bnulaqwac waa la yidhaahdaa walyawma yawma rudda maantana waa maalintii nuugmadu soo bixi jirtay ninka hooyadii jaqay waa maalintuu tamarin jiray ficlan sidiidaanay u dhacday oo uu ka soo reeray ninkii keligii geel gurmadkii oo soconaya ayaa soo gaaray isagoo geelii ka soo reeray colka ilaa heerkaasi gaarsiisay taasina runtii dee waa mid akhiiran loo soo noqday oo aada loo wado xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca siiba waxaa sii waajibaya culimadu leeyihin dambarka ilmaha intaa allada baa loo yaqaanaa allada dambarka horta in la jaqsiiyo iyadana waa sii faran وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال انت هره هدي هويدي قادتay oo jaqsiintii hayntii dee kan wax loo dhalayna isagana waxa dushiisa risqiga iyo kiswadii risqigu waa biilki waa wixii maakalkii la cunila kiswaduna dee waa mariinki ilmaha iyo hooyadu waxa ay cunayaan meeshay galayaan iyo dharkoodii intaba isagaa qaba leanna iyadii waxay haysaa ilmihii waa inay jaqsiinaysa way jaqsinaysaa waanay haysaa way u xabisan tahay marka isagiina waa inuu biilkiina siiya gurigiina siiya dhar iyo dhuunina siiya ida mushqaad weeye waxaa isaga laftiisa aada arkaysaa waa calal abi ilaahay mu odhan waa calal mutalliqina mu odhan kii wax furay laakiin kii wax loo dhalay baa layihi isaguuba kasii xeel dheerayba hooyadii xoogaabaaba dib looga soo qaaday waxa la waa kii wax loo dhalayba liannahu markaa tirsiima ay joogsato dee inay hiblaayo lama idhaahdee inay hebel baa la idhaahdaa isagu isagaaba loo dhalayba kii loo dhalay halkuu kaga tego waaba loo dhalaybe wa cala almawluudi lahu isagu cibaarada dheeraad buu sii leeyahayba laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa waxa ay sheegaysaa qofku markuu biilka bixinayo ooridu furayo ubadkeeda uu siinayo waxa weeyaan hayntiisa muusic muqtir iyo mutawasit qof waa qof hayntiisu fiican midna waa mid dhexe midna waa faqiir sharcigu haynta wuu tixgeliyaa marka biilku saddexdaa dabaqu noqonaya dadkaa magaalada joogay marka haddii hayntooda la edo saddexdaasi u badanta kii ilaahay u ballaariye taajirka ahaa sida faqiirka lama ogolo inuu xusiiyo maxkamaddu way eegaysa arrinkiisa jaarka iyo xigtadiiyaa la weydiinayaa waxaad leedahay ismasaqi ayaa maxkamaddu waxay leedahay waa ismasaqine ladkaagu biilkaasay bixiyaan silladoodu waa intaa haa dadka qaar silladoodu waa boqol kun qaarna waa toban kun soo maaha iyo inta ka dhaxaysa halkaasay kala marayaan waxay ka jawaabaysaa laa tukallafu nafsun ilaa wuscaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusra ilaahay wuu idinka furfuriyo waa la idiin nafisin doonaa ubadka iyo oorida u nafisiya baa layidhi waxaa kale oo jirta ila ilaahay dadkan wuu yaqaanaaye in marar badan islaantu marka la furay ay ilmaha ku dhibto odayga iyo xigtadiisaba oo intii halkaa la fadhiisto ee qufusho carruurtay tiraa lasoo eegi maayo meella u qaadi mayse jimcana arki mayse nag taasaa dhacda ilaa inaad waxaa keenta mooyaane hadday doonto ilaa inaad isoo cisato mooyaane ba odhan karta way ku tooshargaraynaysa marka iyadu dee jeceshahay isaguna aanu jeclayn carruurtan bay u diidaysa ama way waaridaysaa ama reerkoodii bay u diraysa walaa tulaa tudaara waalidatun biwaladihaa walaa mawluudun lahu biwaladi isaguna way dhacdaa inuu ku dhibo iyada mararka qaarkood inuu ku dhibo oo uu ku kalifo oo waxaanay kari karayn iyadoon jaqsin karayn iyadoon hayn karayn iyada oo xadaaradoodii aan hayn karayn marka labadaba ilaahay si gaar ula hadlay walaa mawluudun lahu biwaladi kii wax loo dhalanayaan ubadkiisa lagu dhalin iyadii hooyada ahaydna yaan ilmaheedii lagu dhibin waaba ilmaheediiba midna midka kale kama maarnayo hareerahay ka taagan yihin kani wuxuu yahay buu ka kalena u yahay laakiin marka aad aragtay waxa wey waajibun in la kala leeyahy iyadoona ilmaha korintiisii ay leedahay iyo xamaanadiisii ilmuhu de sharcigana sida macruufka kuwaa mar hadii uu yaryahay ilaa uu toddoba jir ka gaadhayo hooyada haynaysa hadii la waayo iyadana hooyadeed baa haynaysa haddii hooyadeed la waayana ninka hooyadiiba haynaysa haddii labadoodaaba la waayana habaryatiibaa ilmaha haynaysa mar walba waxaa la horraysiinayaa xagga hooyada wixii ka soo jeeda ayaa naxariis badan waynu aragnay sidaa sharcigu tilmaam baynu aragnay ilma yar marka la xanaanaynayo hooyada iyo wixii xaggeeda ka soo jeeda ee dumara ayaa u xanaano badan oo siday ugu adkaysanaysa ayeeyada hooyo ama ay ugu adkaysanaysa habaryartu uguma adkaysanayaan dadka kale xagan kasoo jeeda ayayda aabbo iyo edooyinka iyo uguma adkaysanayaan ugu sabri maayo saa darteed ba alkhaala bimanzilati alum halka hooyadun bay taagantahay habaryarta buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dee habaryar waa habartii oo yar uun soomaaliduna markay sheeg ila waa erey murakaba laysu geeye habarta lafteedii unbaa yar oo halkan soo taaganaya marka baabilxanaana in qalad la geliyo oo la dawaqiyo maaha oo odaygu uu idhaahdo waxaanu ku masruufna maaha ina lixda ciyaal anaa qaadanaya ha ka baxda meeshii doonaysa inuu idhaahdo maaha laakiin iyada haynaysa isagana sidaa qur-aanku uu cayimayo kaalintiisu waxa weeye wixii uu markii hore u qabay siin jiray inuu siiyo caruurtuna biilkan horey ugu lahaayeen iyaduna waxa dheeraad ahaan loo raacinaya dee waa u shaqaysaa oo ubadkiisii bay uhaysaa ila isagaa mawluudullah wey halkii unbay taaganta taa gudhigeeda ayaa isu celina waa waa la isu waabinaya ninkii markuu furo ee biilkii halkii unuu taagan yahay wax laga dhigayaana aanu jirin dib buu usoo fikiraya wuxuu odhanaya wallahi dee kol haddii biilkiina halkii un yahay meeshii waad wuxuuna ka soo kordhay un inaad islaam laadahay waxa kale natiijadii intaasay noqotay adigii waa waxba kuguma yaraanin aqalkiibay ku jiraan masruufkiibay leeyihiin mariinkiibay waxay leeyihiin mawigii iyo mariinkii iyo xuquuqdii oo dhan keliyahun taasun baaba shaw ku haysataba dabeedna dib buu ufikirayaa hadduu qilayo waaya wacala waarisi milu dalik waa masalo kale iyadana waxaa dhici kartay mararka qaarkood in odaygu dhinto caruurtii uu ku furay gabadha isagii baa layidhi habiiliyo inuu dhintay baaba suuragalaba mootan yahay marka waaridkii isaga dhexlayba halkiisii soo gelaya maxkamaddu la xisaabtamaysa iyo gabadhu oo ah awowgii caruurta awowgood